أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halkani waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan balantiinu waa inaan isku kaashano faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsigii saddexaad ee manduumat almakhaazi oo ka sheekeynaysa khaswaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abu yaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeenii manduumat almakhaazi si gaar ahaan waxaynu ku dhex jirnay muqadamaadkii aynu ka yar horeysiinaanay dhowr muqadamo ayaynu ka soo baxnay oo ay ugu muhiimsanayd ahamiyadda siiradu ay leedahay maraaxisha jihaadku uu soo maray makhaazida iyo salafku siday u ictibaarin jireen ahamiyad gaara ay u siin jireen iyo kutubta ugu caansan ee laga alifay iyo dadka ugu caansan ee alifay waxaa kaloo aynu soo marnay oo iyana ka mid ahayd qaacido guud oo siirada ay kula dhaqmaan ahlu siyari walmakhaazi oo ah inaanay mar walba ku taqayudin saxiixa ee saxiixa iyo daciifka intaba ay isku daraan intaynaan markaa kitaabka bidaayadiisa hore aynaan bilaabin maanta taariikh yaro kooban oo ku saabsan mualifka kitaabka ayaynu sheegi doonaa waxaa kaleynu sheegi doonaa qodob labaad oo ah manhajyada kitaabka aynu ku akhrinaano ayaynu insha allahu tacaala sheegi doonaa si markaa qofku uula socdo uguna tala galo kitaabka iyo qaabka aynu u akhrinaano haddaynu ka horeyno markaa tarjumo yaroo kooban ama tacriif kooban oo saaxib almanduuma aynu ka bixinno waxaa la yidhaahdaa magaciisa axmed albadawi ayaa la yidhaahdaa magaca sucaan oo ku yahay marka waa axmed ibnu sayidi muxamadiin ibn abi axmed almajlisi alcalawi ashanqiiti magacaas ayuu leeyahay sheekhu raxmatullah calayhi oo leeyahay magacaasuu ku caanbaxay magaca caanka uu ku yahayna waxa weeyaanuun waa magaca oranaya axmed albadawi la yidhaahdo raximahullah nin qiimo badan oo aada u qiimo badan ayuu ahaa nin caalima ayuu ahaa gaar ahaan weliba cilmiga siirada iyo nasabka ayuu aada caalim ugu ahaa inuu caalim ku ahaana waxaa kuugu daliila waxa uu nadmiyey kitaab qiimo badan oo ilaa hadda kitaab la mid ah uu yar yahay oo loo yaqaano cumuudu nasab loo yaqaano ayuu alifay cumuudu nasab waa kitaab uu ka alifay nasabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nasabkii ansaari iyo muhaajiriin uu ka alifay weeyaan ama carabta guud ahaan intii kow noqotay ansaar iyo muhaajiriin ayuu ka alifay nadmi aada u qiimo badanna weeyaan oo ilaa kun beyd gaadhaya oo rubama inuu dhaafana laga yaabo waa kitaabu ku bilaabay xamdan liman rafaca sayta alcarabi wakhasahum bayna alanaami binnebi wacamahum incaamahu binisbatih fadakhaluu biyumniha fi zumratih ayuu ku bilaabay marka waa kitaabu ku tilmaamayo carab nasabkeeda in la barto iyo qiimaha ay leedahay inay keensatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mid ku abtirsanaya marka carab barashadeeda aynu baranaano waa barasho aynu baranaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nasabkiisa qayb iyo taariikhsa qayb ka mid a aynu baranahno weeyaan waana macruuf oo la yaqaanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam carabtii waagaa joogi jirtay ee ansaar iyo muhaajiriin u badnayd intaba ilaaqo ayuu la yeeshay oo wax reeabti u noqday iyo wax ree adeer u noqday iyo wax reexidid u noqday iyo wax isaga la xididay intaba way noqdeen marka nasabka aynu barananay carab la baranayo ee sheekhuna uu nadmiyey waa shay aada u qiimo badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam barashadiisa ka mid a weeyaan sheekhaas nin sheekh oo kale oo caalim ah oo qoray kitaab la yidhaahdo alwasiid fii taraajumi udabaa'i shinqiid ayaa wuxuu ku sifeeyey inahu leysa min almutaqadimiin wamaa adrii fii ayi taariikhin kaana ninkaa markuu la yaabay aqoontiisa iyo qiimaha uu leeyahay markuu la yaabay ayaa wuxuu yihi horta dadkii mutaqadimiinta ah ka mid maaho dee qarnigii labiyo tobnaad waynu arki doonaay ee jiriyada ayuu nool yahay laakiin qarnigan uu ku dhex nool yahay qarnigan uu ku nool yahay mooyaane ka mid mahaba ummad waa nin ka dhex baxsan macnaha oo keligii umma waaxida ah weeyaan marka waa nin asaas aad u qiim badan ayuu ahaa axmed albadawi raxmatullaahi calayhi waxa uu geeriyooday sida culimada u taariikhaysay ay sheegeen sanadkii kun laba boqol iyo sideeddii hijiriyada ayuu geeriyooday kutubtaasna waa uu ka tegey oo ay ugu caansan yihiin labadaa manduumo manduumat almaghaazi iyo cumuud nasab labadaa kitaab ay ugu caansan yihiin waana laba kitaab oo hadda mutadaawilka ah macruufna ka ah harbiga iyo bilaad algarbi oo muslimiintu ay leeyihiin ayuu caan uu ka yahay waana kutub la xifdiyo weeyaan oo midna nasabkaa lagu barta oo lagu xifdiyaa midna siiradii iyo maqaasidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu xifdiyaa waxaa jira kitaabkan kitaab dhammaystiraya ayaa jira oo uu nadmiyey nin kale oo isaguna shinqiidiya oo khaali ibnu mukhtaar fahal la yidhaahdo uu nadmiyey oo kitaabkeenna sida manduumada ciwaankeeda ka muuqataba waxa weeyaan wuxuu gaar u yahay makaazidii ayuu gaar u yahay laakiin bucuustii iyo saraayaad saraayaadkii kuma jiraan kitaabkaasoo markaa isaguna dhowr boqol ah wuxuu ku dhammaystiray markaa qeybtii saraayaadka iyo bucuusta ayuu ku dhammaystiray waxaanuu bixiyey ninkaas kitaabkiisa wasiilat alkhaliil ilaa bucuuthi saaxib alikliil ayuu u bixiyey isaguna waa madbuuc waa yaala oo isaguna waa la helaya kitaabkaas shuruux ayuu leeyahay manduumada horteena taallaa shuruux ayuu leeyahay shuruuxdaa waxaa ka mid ah ninkan xasan mushaad ninka idhaahdo sharxa uu leeyahay waana sharxa ugu qiimo badan weeyaan nin kale oo shinqiidiya isaguna wuu sharaxay nimanka hadda nool ee shanaaqidadana iyaguna way sharaxaan isagoo musajala oo duubana waabuu jiraa oo wuu yaalaa oo ciddii ka faa'iidaysanaysa wuu yaalaa oo luqadda carabiga macnaha ku sharaxan ayuu yaalaa kitaabka marka insha allahu tacaala waxaynu u akhrinaynaa qaabkan soo socda waxaynu sheegi doonaa markuu sheekhu sheego makaazida khaswo markuu sheego waxaynu sheegi doonaa mawqi ay ka dhacday haddii magaceedii weli sidii loo yaqaano sideeda waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala haddii la bedelena waynu sheegi doonaa wixii hadda loo yaqaano waxaa kalooynu sheegi doonaa khaswo kaste dadkii xaadiray cadadkii ay dhammaayeen ayaynu insha allahu tacaala sheegi doonaa waxaa kalooynu sheegi doonaa muddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka qaadatayna iyadana waynu sheegi doonaa waxaa kalooynu sheegi doonaa saaxibu liwaa ninkii maalintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam bandiiradda iyo calanka u waday isagana waynu sheegi doonaa magiciisa waxaa kaleynu sheegi doonaa khaliifatu fi lmadiina markasoo rasuulku baxo oo magaalada madiino caasimadu ahayd uu ka baxo qofuu kaga tegi jiray khaswo kasta markaa ninkii uu kaga tegeyna insha allahu tacaala waynu sheegi doonaa waxaynu ictimaadi doonaa intaas baynu ictimaadi doonaa sharaxa uu leeyahay alqaadi xasan mushaad uu leeyahay oo ku fiican howlaha noocaasa iyo soo khulaasayntooda iyo soo ururintooda ku fiican ayaynu u timaadi doonaa waxaa kaloo insha allahu tacaala aynu ku dari doonaa meesha uu ijmaaliyey ee axmed albadawi ijmaaliyey aynu tafsiil ku samayno oo faahfaahin aynu ku samayno waxaynu isku dayi doonaa haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo fududeeyo inana karsiiyo khaswo kaste hadday duruus leedahay laga faa'iideysanayo wax ka mida duruustaas iyo cibarka ku jira inaynu sheeg sheegno si ay inoogu noqoto markaas wax inoo noqda sahayo zaad inoogu noqda fii xayaatinaa iyo intaynu ku jirno camalka iyo iimaankaas iyo islaamnimadaas iyo intay nolosha ku noolahay ilaahina tabaaraka wa tacala aan ka rajaynahno inuu nagu sugo naguna nooleeyo naguna dilo qaabka noocaas aynu insha allahu tacaala markaas aynu u akhrin doonaa haddaynu markaa intaa ka soo gudubno waxaynu u gudbi doonaa un insha allahu tacaala muqadamada kitaabka ayaynu u gudbi doonaa muqadamada kitaabka ayaynu isku dayeynaa insha allahu tacaala maanta inaynu dhammaystirno haddii waxay naga hadhaana insha allahu tacaala waynu arki doonaa qaala annaadimu raximahu allahu tacaala nadmiga insha allahu tacaala waynu laqweyn doonaa waynu akhrin doonaa waxaynu ka tegi doonana male بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أرسل خير مرسلي لخير أمة بخير الملل وأفضل الصلاة والسلام على لباب سفوة الأنام وآله أفنان الدوحة الشرف وصحبه والتابعين نعم السلف علي الشيخ رحمة الله عليه حمدا أي يحمد الله الله تبارك وتعالى أيان أمانة حمدا أمانس أيان ammaanaya waa waxaa la yidhaahdaa waa mafcuul ama master mudlaqa oo ficilkiisii la jaray weeyaan xamdan liman mid ayaan ammaanaya arsala diray khayra mursalin mid la diro midka u khayr badan waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada la diray dhammaantood rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu fadli badan uguna khayr badan waana shay ijmaac ah inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yahay afdalu khalqi illaahi uu yahay likhayri ummatin ummata ugu khayr badanna loo diray waa ummatu maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay in ummadda nebi maxamed ay yihiin khayru umma oo allah yidhi kuntum khayra umma ukhrijat linnaas laakiin khayryada maxay ku helaysaa taamuruna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billaah munkarka ayay zuulinaysaa xumaanta ayay reebaysaa wanaaggan ummadda ayay faraysaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala way rumaynayaan saddexdaas sifo markii la helo ayaa waxay noqonaysaa ummaddu khayru ummatin ayay noqonaysaa bikhayri lmilali diimaha midka u khayrka badan lana la diray waa alxaniifiya asamxa oo diin lislaam ah weeyaan diintaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu la diray rasuulku markaa muxuu isku darsaday wuxuu isku darsaday inuu yahay khayru mursalin inuu yahay ummaddiisuna ay tahay khayru ummatin ay tahay diinkiisuna uu yahay khayru diinin uu yahay baa ilaahay tabaaraka wa tacaala isugu daray oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala sharaftaas oo dhan siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaamuu sidaa uu yahay ilaahay wuxuu ku sharfay inuu ka dhigay risaaladiisa risaala caama oo lijamiici hiqalayn oo dhan loogu talagalay qur-aankaana meelo badan lagu sheego ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira liyundira man kaana xayan kulli ayaa soo gelayan macna waxa nool oo dhan soo gelaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wakaana anabiyu yubcathu ilaa qowmi khaasa wabacithu ila annaasi caamatan ba rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam khawaastiisa ayay ka mid tahay wa afdalu salaati salaata ugu fadliga badan leh iyo wasalaami iyo nabadgeliyo ta ugu fadli badan calaa lubaabi safwati alanaam khalqiga midka laga xushay lubaabkiisa korkiisa ha noqoto allubaab waa khaaliska waa khaalis safa macnaha dadkii la xushay kiisii lasii xushay wey macnaha khalqigii ayaa dad laga xushay dadkii laga sii xushay ayaa haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga sii dhex doortay oo laga sii xushay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka uu abuuray ambiyadiisa ayuu allah tabaaraka wa tacaala uu ka dhex doortay hadduu allah tabaaraka wa tacaala uu ka dhex doortay ambiyadiisa khalqigii oo dhan haddana ambiyadii maxaa laga sii dhex xushay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka noocaasana salaan iyo salaami korkiisa ha noqoto ayuu sheekhu leeyahy raxmatullaahi calayh wa afdalu asalaati wasalaami calaa lubaabi safwati alanaam wa aalihi aalkiisana korkiisa ha noqoto waa qaaribtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniinta ahayd oo reer bani haashim iyo reer bani lmutalib oo qolada sakada laga xarimay ah ay ugu horeeyaan waxaa kaloo soo gelaya dhammaan atbaacdiisa iyo ansaartiisa ilaa yowm iddiin ayaa soo gelaya oo maqaamka wuxuu yahay maqaamu ducaain weeyaan kol hadduu maqaamu ducaain uu yahayna maqaamu ducaa oo ka guda ballaadhan yahay maxay maqaamyada kale zakada iyo cidda loo diidayo laga waramayo iyo feygayaa la siinaya qaraabadayaa looga jeedaa laga laga- laga sheekeynayo waa ka guda ballaadhaya wa aalihii iyo aalkiisa ha noqoto korkeeda afnaani dawxati sharaf sharafta geedkeeda weyn laamiisa ahaa afnaan waa jamcu fananin weeyaan alafnaana waa alaksaan waa laamaha weeyaan dawxaduna waxaa loo yaqaanaa waa ashajara alcadiima ayaa waxaa loo yaqaanaa dawxa ayaa loo yaqaanaa marka wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan sharafta majdigeeda iyo qiimaheeda oo dhan dadkii iska laha wey maana aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxay yihiin waa dawxatu sharaf weeyaan maanaa sharafta dadka mutaystay ee ehelka u ah weeyaan waali yaalkiisa ha noqoto afnaani dawxati sharaf sharafta geedkeeda weyn laamiisa hamana wuxuu isku matelayaa aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo geed weyn oo hadha ah ay isku matalaya geedkaasi wuxuu geed ku yahay laamihiisa ayuu geed ku yahay maadaamuu geedku geedka laamihiisa uu ku yahay geed oo geedka walba laamihiisu nooc ay u baxaan uu geed ku noqdo waxay noqdeen laamihii sharafta ayay noqdeen aalu beytka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii luqadda carabiga laba shay laysku matalayana mushabaha iyo mushabahu biigu inay min kulli wejin iska shabahaan maaha waa soo dhoweyn oo weeyaan oo geedkan ayaa dadkani fahmayaan geed weyn oo hadhac ah markay ar- maqlaan laantiisa usoo baxaysa nooc ay qurux badantay ay usoo baxaysa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aalkiisa la sheegana ee lagu matala geedkana sharafta ay leeyihiin ayaa markaa daahira soo banaanka usoo baxsan wa saxbihi iyo asxaabtiisana korkiisa ha noqoto wataabicii iyo kuwii raacay nicmo salaf salafka kuwii ugu nicmada badna raacay nicma salaf marka wa ayo nicma salaf waa saxaabada macnaha waa saxaabada weeyaan taabiciintuna marka ayay raaceen nicma salaf ayay raaceenoo dadka salafka dadka ugu nicmada badan leh ugu qiimaha badan leh ayay raaceen marka waa taabiciintii weeyaan oo nin kasta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa la kulma waxaa loo yaqaanaa taabici ayaa loo yaqaanaa ama waxaad u laqweyn kartaa wa saxbihi asxaabtiisa korkiisa ha noqoto wa taabicii iyo taabiciintii nicma alla waxaa nicmo lahaaday maxay asalaf waa nicmo lahaaday salafkiinii hore ayaa nicmo lahaaday oo saxaabiya taabiciina ayaa nicmo lahaaday marka labadaba waa loo macnayn karaa culays ma leh intee salaantaas iyo salaadaasi ay soconaysaa waxay soconaysaa maa arhafat inta ay ka jilcinayso wa arcafat ay ka dareeri yanaabicu baraaca balaaqada iyo baraacada ilaheedu intuu kaga dareerayo intuu ka dareerayo oo ku dareerayo yaraacahu qalinkiisa fii muhraqina uu ku dareerayo waraaqa waana inta wax la qoraya ujeeda maanaa khulaasad maxay tahay inta wax la qorayo weeye maanaa maa arhafat macnaa maa raqaqat baa looga jeeda intii qofka biniaadanku qalinkiisa uu ka jilcinaya macnaa wa wa arcafat ay asaalat macnaa ay kaga dareerayso oo khadkii baa dareeraya macnaa qalinkiina wuu jilcaya khadkiina wuu dareeraya maxaa dareeraya maxaa jilcaya yanaabicu lbaraaca macnaha baraacada iyo balaaqada ilaheeda waa jamcu yambuucin weeyaano yambuucu waxa weeyaan waa almaau lkathiir ee waxaa loo yaqaanaa yambuuc ayaa loo yaqaana cilmigii ayuu ku cabirayaa marka maxay yanaabic buu ku cabirayaa oo cilmigii ayaa la qorayaa qalinka iyo khadka iyo tawaada ayaa la istarayaa qofkii markaa waa dareerinaya qalinkiina siduu u qormayo marka dambe wuxuu noqonaya qalin jilcay oo mar labaad in qalinka la bedelo u baahan buu noqonaya dee waagi hore geed la qoro ayuu ahaan jiray marka si wax lagu qorayo ayuu iska baabi'i jiray uu jilci jiray markii dambe u jilci jiray haddana kaynu naqaano si wax lagu qoraayo khadka ka dhammaado isaguna wuu jilcaya waa la iska tuuraya sooma waa la iska tuuraya ma arcafat intii ay ka jilcinayso ma arhafat intay ka jilcin wa arcafat ay ka dareeri yaraaca tan dambe ee yanaabicu lbaraaca ayaa faacilkii dhacaysa labadan ficil baa waxaa rabaa markaa labaduba inay faacil u qaataan bay rabaan laba ficil u qaadani yanaabicu lbaraaca iyo baraacada iyo balaaqada ilaheeda ayaa kaga dareeraya fii mawraqin yaraaca yaraaca bay ku jecel maana ama ku dareerayaan alyaraaca marka waa qasabun tubraa minhu laqalaam weyan waa geed laga qorto qalamaanta laga qortan weeyaan fii muhraqin ku dare almuhraqna waxa weeyaan waa asaxiifa weya oo waraaqda waxa lagu qoraayay weeye markaas marka wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan sheekhu balaa waxaan jeedaa mubaalaqo ayuun buu uga jeedaa oo bini aadamku intay nool yihin way qorayaan qalinkii tawaaduna ways isdaba socdaan wajaljala aracdu wasaxa musnuhu wahaba sham'alu wamaasa husnuhu wajaljala inta uu maxaa la yidhaahdaa uu ka sawdaynayo alracdu onkadku ama hanqarhku kolba sida loo yaqaano inta uu ka sawdaynayo wasaxa uu shubayo musnuhu daruurtiisuna ay shubayso waa intuu roob da-ay maanaa adduunka inta lagu noolyahayna roobku waa da-a sooma waa da-aya maanaa wajaljala intuu ka sawdaynayo alracdu onkadku ka sawdaynayo wasaxa uu ka shumayo musnuhu daruurtiisuna shubayso marka biyaha shumaaye daruurtu ma shumaso laakiin carabta luqadda carabiga waxaa lagu yaqaanaa shayga shayga ugu dhow ayaa inta badan laska raaciyaa marka maadaama daruurtu ay maxaa la yidhaahdaa biyo ay soo marayaan oo shaygii iyo weelkii soo qaadayay uu yahay ayaa uu ka soo qaadayba daruurtu inay tahay ta shumasa ay tahay hataa af soomaaliga waa lagu cabiraayo daruur baa noo da-day la yaab leh ayaa la yidhaahdaa soo maha ayaa la yidhaahdaa marka way waa all xulqadda alle loo yaqaano wey racdigu muxuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam athar soo arooray ayaa waxaa la weydiiyey racdigu muxuu yahay racdigu waxaa weeyaan waa usha uu ku dhufanaya malagga loo diray daruuraha iyo roobka loo diray daruurta ku garaacayo ku dhufanaya weeyaan daruurtaa maruu ku dhufto markaas ayaa waxaa la maqlayaa sawdka ayaa la maqlaya iftiinkeeda marka la arkaya kadibna bugteedii oo onkadka haddaynu maqlaana ama hanqarkaynu maqlaana ayaa imanaya saasuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy almusnuna waa asaxaabun weeyaan waa daruurtii ayuunbaa looga jeeda un marka matarkii roobkii ayuunbaa looga jeeda wa habba sham'alun wamaa habba intuu ka dhabanayo salaan iyo nabadgelyo rasuulka korkiisa noqoto sham'alu daruurta waxaa dhahdaa dabaysha loo yaqaana sham'al ama ka timaada waqooyi ka timaada intay ka dhabanayso iyana ha socoto marka sham'al waa daruurta ka timaada dhinaca waqooyi ka timaada weeyaan waxaanay leeyihin inta badan culimadu waxaa la arkaa maalintii ee la arkay inta badan habeenkii way iska yar tahay oo inta badan kama timaado dhinaca waqooyiga habeen kama timaado wamaasa uu liglig maxaa leexanayo uu ligli maxaa liclicayo macnaha husnuhu laantiisuna ay liclicayso dabash marka soo dhacdo geeda ay ku dhacaysa geedaha maray ku dhacda maxaa dhacaya markaas in laamihii ay licilicaan oo kalba dhinac ay aadaan ayaa dhacaysa marka wuxuu uga jeedaa sheekhu raxmatullaahi caleyh waxaasoo dhan mubaalaqo ayuu uga jeedaa inuu ku xeel dheereeyo ku xeel dheeraado oo uu yidhaahdo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa iyo saxaabadiisa iyo taabiciintaasi salaantaas iyo salaamtaas korkooda ha noqoto weligood macna eryadaas noocaasee qiimaha badan leh ayuu ku cabiray marka intaas insha allahu tacaala maanta aynu ku daynanaa muqadamada gadaal ayaynu insha allahu tacaala kasii dhammaystiri doonaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال